goobaha ay ka arrimayaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ayaa waxaa marba marka ka dambaysa kusii baahaya ama kusii badanaya falalka lidiga ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalida waxaa xarkaha goostay fasahaad xuduudiisa soo dhaafay ilaa uu soo galo masaajidii alle maxaa ummadda u haray haddii goobihii alle ugu jeclaa dhulka laga dhigto sidii shaneemooyinkii oo kale tani waa sheeko muruga leh qof kastaoo iimaan ku dambeeyana damqaysa qof kastaoo awood u leh inuu munkarkan wax ka qabtana waajib ka dhigaysa inuu wax ka qabto magaalada hargeysa ee uu ka arrimayo maamulka somalilan dhowaanahan waxaa ku soo badanayay falal aad looga argagaxo islamarkaana aan la suuraysan karin masjid ku yaala mid ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa ayaa waxaa habeenkii isugu yimaada dad fasuqo ah kuwaas oo xumaan weliba ku dhex sameeya sawirro laga soo qaaday masjidka ayaa muujinaya dad faaxisho ku dhex samaynaya masjidkii alle haddaba qaar ka mid a dadka degan xaafadda uu ku yaalo masaajidkan ayaa warbaahinta uga warramay waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen iyagoo maamulka somalilan ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban
waxaanku gudaafad buu noqday de waxaanku yidhi markaa waxa weyaan dawladda u taaleeya diintii awqaafta inay wax ka qabtaan marka horena meel munaasib ku ah lagama dhisin meel dooxa laga dhisay meel waxaanku dhi aan u qalmin baa laga dhisay daymkana waxa laga qabtow
annagu waxaan nahay dhallinyarada ku nool xaafadan masaajidkan wallaahi aad buu dayacay waxaan u soo taagnaynaan ogeyn in masaajidkan ayda lagu dhaqan jiray in habeenkii isaqda dhexe ay aanu dhallinyarada xaafadda mar horna aan ugu iman jirnay nimanyo naaga iskula jira wallaahi aad buu dayacay dowladduna waxba kama qabato shiingadii baa lagala baxay taangigii dhex yaalay macal waa laga xaday ragii naagaha habeenkii sii soo geli jiray dhowaan ayay ahayd markii masaajid lagu gubay deegaanka abaarso oo ka tirsan magaalada hargeysa halkaas oo uu ku yaallo iskuul dhallinyarada lagu baro dhaqanna ka dhan ah diinta islaamka sida ay sheegeen dad kala duwan waxaana magaalada hargeysa jooga dad iyo hay-ado kirishtan ah islamarkaana faafiya diinta munxarifka ah madaxda somalilanna waxay u doodayaan jaamacadaha kirishtaanka lagu faafiyo laakiin masjidka cid u doodaysa ma jirto bal qofkii si saxa uga hadla waa la xirayaa